barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha julayna waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cashe ibraahin aadan cashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah qayb labaad oo ka mid ah waraysi ka hadlaya doorka dhallinyarada ah ee dhinaca dhaqanka mugdi weyo habeen la sumida warkee huna maadheey xaggeen maalintii kaayela taanu jeelana xubno jaalaaqsan ley yaa jaxaasi iga dhiiga jintayaayigo xeel hablamuunad iyo muuqa kaamaasine yartameeshan maalima mataantaydiba mamataantaydiba waa ciyaartaba halkaa ka dhima ismaaciilo aad iyo iyo aad jaantii la rogaayay iyonan la jiibinno sidoo kale qodobadan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a sacuudiga oo dhammaystiraya ama dhowaan furaya goob aad u weyn oo dalxiiska loogu talagalay gaar ahaan goobtan waxaa ka buuxa baraf aad u ballaadhan
shoodkii waa la daadshay wanaagii waa la xooro xambaa loo wada dariiray heese kala duwan oo middaa ay dhegihiinna ku soo dhacaysay ka mid tahayna waan idiin haynaa iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa kulan socday muddo saacad ah aqalka cad kula qaatay shalay arbacadii laamaha ammaanka iyo xubno magac ku leh bulshada madowga ah madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhoweyn halkii la rabay wuxuuna intaasi raaciyey in xilligan ay jirto in bulshooyinka midabka lehi inay kalsooni buuxda ku qabaan ciidamada booliska iyaga u adeegaya inay arrintaasi adag tahay koox aad u ballaadhan oo kala gedisan ayaa kulanka ka qayb galay kuwaas oo fikrado kala duwan isweydaarsaday waxaana dadkaas ka mid ahaa haweenayda xer ilaaliyaha ka ah dalkan maraykanka loreta lynch guddoomiyaha gobolka lusiana john edwards maayarka los angeles iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan taliyayaasha booliska ee magaalooyin kala duwan sidoo kalena waxaa kulanka ka qayb galay xubno matelayay dhaqdhaqaaqa dadka madowga ah iyo hogaamiyaasha dhinaca diimaha
musharaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa qorsheynaya in uu maalinta jimcaha ah ee berri ku dhawaaqo qofka u noqon doona ku-xigeen waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo saddex qof midkood kuwaasoo kale ah barasaabka gobolka indiana mike bins barasaabka gobolka new jersey chris christy ama afhayeenkii hore aqalka koongareeska maraykanka new gingrich chris ayaa ahaa musharax markii uu tartanka ka haray waxa uu durbaba ku dhawaaqay inuu taageero donald trump kulanka guud ee xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadka soo socda lagu qaban doonaa magaalada cleveland ee gobolka ohio dhinaca kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa waraysi la yeelanaysa siyaasiyiinna dhowr ah iyadoo isku dayeysa inay kala dhex baxdo qofka u noqonaya ku-xigeen
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan cashay dee markii dhoodna aad baad u jiibanaysa gacanta aad baan uga helaa ciyaaraha dhaqanka ismaaciilo hay ma ciyaarta weliba weliba een, gadaal baan kala qabsaday xilli dambe calaashaan xilligii ay ii fududayd inaan cayaaro ama boodo ma fahansanay Waa- ma haddaanad baboodi karas adiga haddaa
marka waa waa guushiyo barwaaqada gugaygu simay waan xasuustaa maray lahayd is- een, siinab xaaji cali baxsan marka xilliga ii ahaydna way isoo dhaaftay macnaa waqtigiibaa xaggan xisaabsan baad ula jeeda waqtigayba xaggan xisaabsan oo in la cayaarana waaba lacag baa lagu bixiyaaba haye haye marka xilli ay iska bilaash ahayd oon heli karina ma fahansanayn haddaan fahansanahayna ma hayo dad badanna waqtiga waxay inay lumiyaan ayay lacag ku bixiyaan aad iyo aad halkanna inaad waqti heshid baa laga yaaba lacag inaad ku bixiso waqtiga aad u xisaabsan aad iyo aad marka dhalinyaro ka jirta magaalada muqdisho qayb ka mid aanu shalay sii daynay marka toddobaatanaadkii bay dadka xusuustooda dib ugu celiyaan toddobaatanaadkii maxaa la samayn jiray timi dhaadheera
waxaa la dhihi jiray Beatsi.
yaa- beatka iyo ama afro afro ha Ay. wax kalena way jireen xilligaa ismaaciil waxyaabo badan baa jiray xilligaa ma soo gaarna baa malaynaya waxaa jira wax kaloo la dhihi jiray afrada waxay ahayd dhinaca dhallinyarada wiilasha aad iyo laakiin gabdhaha dhinacooda marka la aado waxaa jiri jira wax la dhihi jiray alla tubo alla tubo iyana waynan eegnaa weliba maalin.
maqasha alla tubo way arrintaas iga cusubta waa aafradii aafradii la socotay marka waxay ahayd gambooyin dhaadheer oo dumarku ay xiran jireen oo malaha me laysku dheerayn jiray ma xilligaasii socotay marka aafradii la socotay marka bal arrintaana maalin gaaraynu dhinaca haweenkaygan dhinaca dhallinyarada wiilasha ayaynu marayna haatan marka wiilasha mid ka mid a oo lagu magacaabo cabdidhaanto ayaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cul- eh, cabdiqaadir maxamed cabdulow warays la yeeshay qaybta labaadna kusoo dhawaada
dadku waxay kugu jecel yihiin dee dhaantadana waxay kaga duwan tahay halba wax walba, qof walba wuu nuuxsanaya way jecelyihin haa way jecel yihiin waatan qof walba dhulkaya iyo dhabarka u dhexeeya marka jacaylkoo kale maxaa ka tiri een jacaylka waxaan ka idhi Ha.
mugdi weyo habeen lasma mida warkee huna maadheey xaggeen maalintii kaayala Meelaha.
taanu jeelana xubna jaalaaqsan ley yaa jaxaasi iga dhiiga jintayaayigo hablamuunad iyo muuqa kaamaasine yartameesha maalima mataantaydiba
Waan gartay. Aan usoo laabanay dhaantooyinka. maxaa kaloo kaa dhex buuxayo dee waa tii wadaninimada iyo dhaqankiina aad baa loo hadalaya maalmihii dambe Een, Dadku- haa.
dadku dalkay jeclaanayaan dadka dhaqankii bay dhowrayaan dadku way soo laabanayaan maxaa ka tiri waa sax horta wadaninimada een, xagga maaragtay horumarka oo kale ani runtii een, magaalada muqdisho kale oon hadda ku noolahay marka aan aan xoogaa maaragtay aan wax ka- aan yani aragtideyda aan maaragtay kaa siiyo waxaan u arkaa horumar badan inuu hadda magaalada ay kasoo muuqanayso horumarkaas xagga dhismaha wadooyinka guryaha oo kale ani maalintii hal gurigoo la dhisi markaan arko waan wax ma farxaa ka samaysan ha dhaantaan ka sameeyey Mhm.
een, tolo maxaa la yidhaha dhantadaas waxaa la yidhahdaa kaala xamaradol kaala xamaradol un kasta dibadiyo qurba ku baraaf dilow aad ku diirsatiida kaale oo xamar doono doomiyo diyaaradaha soo dego dadki soo laabayoo hormar laaguud laamiyadii dume muddo dayacsana diba loo dhiso dunida waa ka wacan cabdiyow heesahan Xagga maadi- dhismaha.
maadigaa dhaantadan samaysta mase waa lagu sameeyaa waad qaadaa En, abwaan waan waan sameeyaa hadda kuwa horey oo jacaylka iyo ti dhallinyarada ahayd anigaa sameeyey tan hadda dib u dhiska oo kalena waa la sameeyey waa la ii dhiibaa laakiin inta badan anigoo laxankaan saaraa oo maaragtay waanan sameeya markaan u baahdo dalkiina kusoo laabta baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo dhaantadaasoo aan u ciyaarna dhegaystayaasha barnaamijka dhallinyarada v o a adigoo aad u mahadsan maxaa kusoo gunaanad lahayd En, waxaan kusoo gunaanadi lahaa en, horta dhammaan bahda v o eda aad baad umahadsantihiin sida aad maaragtay nogala shaqaysaan xagga dhallinyarada dhiirigelinta iyo horumarka dhammaantood waan idin salaamayaa waxaana kusoo gabagabaynayaa barnaamijkayga en, dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa inay ka qayb qaataan horumarinta dalkooda aad baad u mahadsan tahay cabdi nihaal sheekh axmed oo loo yaqaan cabdidhan
diriyo colaada wixii la shiiday hata waan daynayo naqdaan daaqsanaa dariyo dhismaa dabaqyada qurxan doorkii mahaanta tahay maydin soo daawataa dariyo dhismaa dabaqyada qurxan doorkii mahaanta tahay maydin soo daawataa laamiyadii dumee muddo dayacsanaa jibba loo dhiso dunida baa ka waacan laamiyadii dumee muddo dayacsanaa jibba loo dhiso dunida baa ka waacan doomihiyo diyaaradaha soo dago dadkii soo laabayo hormar lagu dar doomihiyo diyaaradaha soo dago dadkii soo laabayo hormar lagu dare doomihiyo diyaaradaha soo dago dadkii soo laabayo hormar lagu dar doomihiyo diyaaradaha soo dago dadkii soo laabayo haye haye haye cash hormar lagu aad baan u helay aad baan u helay nin aanan geeridiisa maqlba waxaan ka hayaa laabta lagama faqriyo adigana ereban kaa hayaayo nimaanan geeridiisa maqan iyo inan aanan geerideeda maqal nolol baan ku ogaa calaasha dadku markay kugu bataan Ah, asxaabta badato aanad dadkiina warkoodiina aad meel isugu keeni karin Ay, marka in afeeftaa hore laga sii dhigto aad iyo aad laakiin magac ma sheegin weli
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o cabduqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho waraysi kula yeeshay cabdi sheekh axmed oo ku magac dheer cabdi dhaanto caashi maxay noo xiga waxaa noo xigaa xubintii aanu maalin walba oo khamiis aanu ku eegi jirnay waxyaabaha ugu hadalhaynta badan baraha bulshada waa kan wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada oo aynu toddobaad kasta idiin soo gudbinno waxyaabaha ugu xiisaha badan qodobkeenna ugu horreeya ayaynu kusoo qaadan doonaa waxaa si weyn baraha bulshada looga hadalayaa magaalo baraf ka samaysan oo dowladda boqortooyada sacuudi carabiya ay ku dhawaaqday inay dhammaystireen magaaladan barafka ah oo dalkaasi laga hirgeliyay wakhtiganna ay ku jirto diyaargarowgii ugu dambeeyey magaaladan barafka laga sameeyey ayaa hab casri ah loo dheeli tiray barafka ka daaya si aanu dadku wax ugu noqonin waxaana loogu talagelay in si rasmiya loo furo dhowaantani iyadoo dalxiisayaashu ay ka heli doonaan deegaan qabow dalka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay ku raaxaysan doona ayaa layidhi baraf boqortooyada dhexdeeda ku yaala magaaladan ayaa waxay qaadaysaa dad tiradooda lagu qiyaasay saddex boqol iyo konton qof ah dhegaystayaal sidoo kale qodobkeena kale ayaynu kusoo qaadan doonaa sawiro laga qaaday yuweri museveni oo si weyn looga hadalaya baraha bulshada madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni ayaa sawiro laga soo qaaday waxa ay noqdeen kuwo si weyn looga hadalayo baraha bulshada gaar ahaan dalka uganda iyo meelo badan oo caalamka ka tirsan yuweri museveni ayaa la sawiray isagoo waddo ku taalla meel ka baxsan magaalada kursi dhigtay kadibna telefoon ku hadlaya wuxuuna gacanta u taagaya gaadiidka iyo dadka kale ee waddadaasi mareeyey waxaana goobta uu fadhiyey daawasho ugu tegay isuguna soo baxay dad badan oo u dhowaa xaafadda uu fadhiistay madaxweynuhu Ah, dadka reer uganda ayaa si weyn u hadalaya dhacdadan baraha bulshada ku wada xiriirto waxayna barahaasi soo dhigeen sawiro ay isaga qaadeen oo ay ku matalayaan qaabkii uu u fadhiyey madaxweynahooda oo koofiyadana u xidhnaa qodobka kale aynu soo qaadan doono ee isna baraha bulshada lagu baahiyay ayaa wuxuu yahay dhegaystayaal waxaa baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaca qabsatay beer xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala bartamaha dalka austraeliya halkaasoo ay ku jiraan xayawaano kala duwan ayaa haadgaajaysanay oo beertaasi ku jirta waxay damacday inay qaadato wiil lix jir ah kaasoo usoo daawasho tegay beertaasi xayawaanku ay ka buuxaan isagoona la socda qoyskiisa wiilkan ayaa waxaa ka soo gaadhay dhaawac xagtima ah kaasoo madaxa ay ku dhegtay lana soo dhigay baraha bulshada sawiro laga qaaday wiilkan yar waalidka wiilkan yar ayaa sheegay in shimbirtu ay toos u soo abbaartay wiilkooda iyadoona doonaysa inay madaxa sare intay qabato ay la kacdo waxayna arrintani noqotay mid dadku ay si weyn ula yaabaan waxayna sheegeen dadkii kaag dhowaa deegaanka dalxiisayaashan ahaa inay shimbirtaasi ahayd mid si weyn u gacjaysan qodobkeenna ugu dambeeya ayaynu ku soo qaadan doona ayaa wuxuu yahay waxaa baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daawaco si weyn loogu baahiyey socdaalkii malaala yuusuf ay ku tagtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab toddobaadkan ayaa waxay ahaayeen waxyaabihii ugu badnaa ee lagu soo qaatay baraha bulshada malaala oo ku qaadanaysay maalinteedii dabaaldega dhalashadeedii sagaal iyo tobnaad gudaha kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ay ugu badan yihiin dadka soomaaliyeed malaala ayaa kulan la qaadatay hablo ku jira xeryaha kuwaasoo ka sheekeeyey noloshooda waxbarashada halka kuwa kalena ay uga sheekeeyeen socdaal ay ku tageen soomaaliya kuwaasoo dib ugu soo laabtay waxayna muddo la joogtay koox gabdha ah iyo kooxo kale ay horey uga wada xidhiidheen skabeka waxayna sheegtay inay aada ugu dhiirigelinaysa waxbarashada iyo inay ku dadaalaan gabadhan ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey hablo aad iyagu ugu labisan calaamado iyo garamado ay ku xardhan yihiin waxbarashada iyo magaca malaala yuusuf waxaana ku wehelinayay socdaalkeedan xeryaha qaxootiga ay ku timid aabaheed dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay weriyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta xaruuri ee uu ku looqeeyo fannaanka qaasim macruuf
caruuri adigoo ahaaba dumaan lagu saarayaayo anaq marnawa imaysid ishoodkii waa la daadshay wanaagii waa la xooro cambaa loo wada dareeray xaruuri adigoo ahaba dumaan lagu saarayaayo anaq marnawa imaysid ishoodkii waa la daadshay wanaagii waa la xooro xambaa loo wada dareeray haddaad xagiila hubaydho naftaada xalkeeda doonto marbaaxuuma ku xambaarsan xagiila hubaydho naftaada xalkeeda doonto arbaaxuuma ku xambaarsan xaqiiqiyana waa dhibaato xilligu waysdaba markaase isatan hortaya aloosay ibtiyo xidid waa xaqiiqiyana waa dhibaato xilligu waystaba markaase isatan hortaya aloosay ibtiyo xidid waa ibtiyo xididna waa la diiday
codkaasi qaasim macruuf iyo heesta xaruuri intaas haddaanu ku dhaafno jamaal axmed cismaan oo soo diyaariyey xubintii cayaaraha markana aan idinku duwo
ciyaaryahan hore ee kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ka ciyaari jiray haddase isku beddelay feeryahan leon mackinzie ayaa waxa uu isku diyaarinayaa feer kale sidii uu uga qayb qaadan lahaa tartan dhowaantan dhici doona mackinzie oo soddon iyo siddeed jira ayaa waxa uu la ciyaari doonaa dhinaca feerka feeryahanka kale ee jahmian smainly oo ay isaga hor imaan doonaan labaiyo tobanka bisha nofembar ee soo socota dio col ciyaaraha feerka miisaanka dhexe ee english super middle weight championship ciyaaryahankii hore ee kooxaha butterbrog iyo norwich ayaa noqday feeryahan caalami ahay sanadkii kadib markii uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta laba sano kadib sagaal feer oo uu ciyaaray ayaa waxa uu guulaystay siddeed ka mid ah halka hal marna bareejo uu galay mackinzie ayaa waxa uu yahay wiilka feeryahaankii hore ee waddanka ingiriiska u dhashay kuna guulaystay feerka yurub clinton waxaana tababaray adeerkiisa oo saddex jeer sidoo kale noqday feeryahanka dunida ee duke mackinzie naadiga kubadda cagta sunderland ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay ogolaansho u siiyeen xiriirka kubadda cagta dalka ingiriiska f e-da loo soo gaabiyo inay la hadlaan tababarahooda sam aladay si uu u noqdo tababaraha cusub ee dalka ingiriiska xulka kubadda cagta waddanka ingiriiska laakiin naadiga premier leaga ka dhisan ayaa waxa ay leeyihiin sam aladais weli waxa uu ugu jiraa liiskooda waxaana ay rajaynayaan in aysan fasaxin oo uu noqdo qorshooyinkooda muhiimkaahi oo xilligan ay ku duulayaan england ayaa raadinaysa tababarihii bedeli lahaa roy hodson oo shaqada ka tegay siddeedlabaatanki juun ee bishaynu ka soo gudubnay kadib markii ingiriiska laga soo ciribtiray ciyaarihii ka dhacay waddankaasi faransiiska madaxweynaha horyaalka laliigaha dalka sbain khaafyar tebas ayaa waxa uu sheegay inaanu wax dhibaato ay ku qabin in lionel messi uu ka ciyaaro horyaalka sare ee dalkaasi sbain iyadoo ciyaaryahan lionel messi dhowaantan maxkamada ay ku heshay dembiya inuu isdabmareeyey oo uu ku guuldaraystay inuu bixiyo lacago canshuuraada oo lagu lahaa khaafyar tebas ayaa sheegay inuusan u arkayn lionel messi inuu yahay nin dembiilaah oo uu ka sii ciyaari karayo horyaalka dalkaasi sbain xidiga naadiga barcelona ayaa la duldhigay ganaax gaaraya laba milyan oo yuuro iyo xabsi kow iyo labaatan bilood ah kadib markii maxkamad dalka sbain ay ku xukuntay oo ku heshay dembiya inuu si kale u meermeeriyey cashuur ku dhow toddoba milyan oo doolarka maraykankahi iyadoo laakiin xabsiga lagu xukumay uu dibadda ka joogi karayo lacagna ku beddelan karayo wakiilka ciyaaryahan antwa griezman ee waddanka faransiiska ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan wadaxaajoodyo iyo xidhiidro ay la soo sameeyeen ciyaaryahankaasi naadiga kubadda cagta b s g atletico madrid ayaa antwa griezman waxay la gaartay bishii laga soo gudbay uun heshiis uu ku sii dheeraynayo khandaraaska uu kula joogo naadiga kubadda cagta ee atletico madrid ee dalka sbain oo gaarsiiyey ilaayo sannadka ka laakiin wakiilka ciyaaryahankaas ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in naadiga b s g ay samaysay dhowr dalab oo ku aadan sidii ciyaaryahankaasi uga soo kaxin lahayd sbain una keeni lahayd dalka faransiiska kastaba ahaatee eric ohats oo ah wakiilka ciyaaryahankaas waxa uu sheegay inuusan xilligan xagaagan ka tegaynin ciyaaryahanka shanlabaatan jirka ahi naadiga vicente caldron ka ciyaarta ee dalka sbain naadiga real madrid ayaa waxaa indhaha ku haysa ciyaaryahan disilio disilio intii lagu guda jiray yuro real madrid waxa ay indhaha ku haysay dhowr ciyaaryahan oo ay doonaysa inay la soo wareegto hase yeeshee waxaa hadda raadeerkooda soo galay ciyaaryahanka naadiga ac milan matia disilio ciyaaryahanka naadiga rosonere daafaca uga ciyaara ayaa kooxo dhowr oo yurub ahi si weyn u xiisaynayeen kooxaha yuventus ee napoli ee dalka talyaaniga iyo naadiga real madrid ay ku xifaaltamaan dalka sbain ee barcelona ayaa disilio waxay ahaayeen kuwo indhaha ku haya iyadoo saddexlabaatan jirkan ay kooxaha si u arkaan inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal weyn leh wargeyska dalka sbain ka soo baxa el diaro ayaa waxa uu sheegay in real madrid ay suuqa galayso si ay ula soo wareegto ciyaaryahan dadabka bidix ee difaaca ka ciyaara si markaasi ay tartan u geliso ciyaaryahanka waddanka brazil u dhashay ee marcelo dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joog
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay caasha maxay noo xiga hees aad u macaan oo aad u dabacsan aad u dananaysa soo wada dabacsan oo u dananaysa oo aad u macaan Si- haye si walba wanaagsan waa heesta halkudhageedu yahay aboowe abowey bal igu yar waxaa ku wada luuqeynaya ibraahim baadil iyo faadumadu bal in yar waa ca hees macruufa marka labadan fanaan laisku keeno Haye.
inta lai gafaaye Wow.
godobtaydu maqan tahay guclahaan ku jira waa faadumo duur iyo ibraahim baadil waa cod anigu laakiin waxaan ku dhegaystay een, seeno balaba dhagax iyo cabdibaadil baan filay maya iyadoo soo daashaad dhegeysatay iyadoo soo da- iyadoo asalkiiyo dhegeyso
This program
waxaan filayaa waxaan filayaa inay soo socoto heestan
gurmadkii u hayaankii abbaaye magiyuun halkaan rabay abbaaye anuu waajibkay gudani abbaaye gudkayga sarnaayi abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye gurmadkii u hayaankii abbaaye magiyuun halkaan rabay abbaaye anuu waajibkii gudani abbaaye gudkayga sarnaayi abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye ka nabadgalo iska caashan doonaay
caasha geeridaa ka nabadgalo hees la dhex gala maa ismaaciilo laakiin waqti saacadda gadaal muu soo yara celinaa aan shan daqiiqo kale ku darnay heesa laftiga aad baan uga helay codadka macaan ibraahim baadil iyo faadimo duur heesta abow ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamadu inoo jooga maxamed cabdisan dheer dhammaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.